الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد قال الله جل وعلا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وعين كترني سورة الأحزاب آه تفسير كذي waxaana inoogu dambeysay qowlu llahi jala wacalaa wamaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim aayaddaas oo macnaheeda ay tahay inaanay qofka qof muslima ah oo rag ah iyo gabadha muslimadda ah midna aanay u bannaanayn xaaraan ay ka tahay haddii ilaah iyo rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam ay sharci soo rogaan wax waajibiyaan ama wax xarimaan ama sharci ay soo yacni sharci ilaahi jala wacalaa iyo xukun u xukumo iyo rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam in qofka muslimkaa waajibka saaran ay tahay samicnaa wa atacnaa inuu yeelo oo uu hoggaansamo oo uu ilaahay jala wacalaa u sallimo xukunkaas إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا سين شاقني مؤمنين تنسداس أيا لغو يقانا حكم كاسي أما قفك نفتي سوا كقن أعظام يين كقن عين آه أما هو لم مغضمد أعرق أما يان ولم موقنين وحانا دوغانيسا إن إلهي كاغن حريس بدن يهي إنوغن حريس بدن يهي نفها إنك إنه جره ولا تقتلوا أنفسكم in allaha kaana bikum raxiima aayado kale oo ilaahay kusoo uu ku khatimay intuu axkaam sheegay inuu alla kafuurun raxiim yahayna waa soo marnay waa tallabaada ilaahay jala wacalaa axkaamta uu sharciyeynayo xikmad baliiq ah iyo ujeedo xeel dheer iyo ogaal ilaahay iyo tale uu ka talinaayo ilaah iyo rasuulkiisu masaalixdeenna iyo wanaaggeenna wixii adduunyadeennu ku toosayso aakhiradeennuna ku badbaadayso ayuu ilaahay sharciyeeyaa sidaa awgeed ilaahay khayr badan buu inoogu ogyey wuxuu sameeyey ilaahay khayr badan buu inoogu ogyey wuxuu sharciyeeyey ilaahay khayr badan ayuu inoogu ogyahay wixii rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam uu inoogu soo dhiibay ilaah iyo rasuulkiisu waxa ay la jecel yihiin yacni waxa weeyaan dadka inay hanuunaan sidaa awgeed waa inaad taana ogaatid aayadda intaanan dhaafin waxaynu sheegnay asbaabu nusuulka aayaddu kusoo degtay mid ka mida shalay waxay ahlulcilmigu sheegeen kuna soo arooray musnad imaami axmed iyo keyrkiiba inay sabab kale aayaddan ay kusoo degtay ay jirto oo in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reer ugaga uga geed fadhiistay inanay dhaleen dabadeedna ay moodeen inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam doonaayo kadibna rasuulku sala allahu calayh wasalam uu yidhi anigu ma rabo naftayda uma rabe eh julaybiib ayaan u doonayaa oo saxaabi saxaabada ka mid ah markaas ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu intaa sheegay ayaa labadii waalida inanta dhalay diideen oo arrintii inkireen ah kadib waxa inantii ayaa maqashay sida riwaayaadka qaarkood sheegayaan markaase waxay tidhi ma waxaa celinaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam amarkiisa miyaa celinaysaan oo rasuulka sala allahu calayh wasalam miyaa caasinaysaan cidduu iiga raalli noqdaan raalli ka ahaye arrinta hala fuliyo ninkii ayaa sidii lagu siiyey aayaddanna saasay kusoo degtay julaybiib waxa uu ku dhintay qaswad uu nebigu sala allahu calayh wasalam duulay waxaanu dilay waxaana meydkiisii la helay isaga oo dilay toddoba gaalo ah oo isna dhinacooda yaalla oo markuu toddoba dile ay dileen waxay idhaaheen saxaabada rasuulku sala allahu calayhi wasalam gabadhii nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u duceeyey waxa uu idhi allahuma suba calayha alkhayra saba walaa tajcal cayshaha kad kada ilaahaya waxa weeyaan khayrka ku shub oo u nicmee gabadhaas nolosheedana ha ku adkaynin waxay yidhahaan saxaabadu famaa kaana fi lansaari ayimun anfaqa minha gabadh car malahoo ansaar ka mid ahoo ka adduunyo badnayd gabadha ma jirin waa barakadii ajiibidday nebiga calayhi salaatu wasalaam amarkiisa ajiibtay wey waxaa kaloon tilmaamayaa ha aan aayaadkii hore tafsiirkooda aan ku darayaa walaa tabarujna tabaruj aljaahiliya walaa tabarujna tabaruj aljaahiliyati aluulaa waxaa ka mid a tabaruj aljaahiliya ikhwaani casrigan faafay tabarujka ilaahay u anfinaya waxaa ka mid ah wax badan oo maanta dadka qaarkood qurux ay moodeen waxaa ka mid a dawooyinka laysku caddeeyo iyo midabada la bedelaayo waxaa ka mid ah dadka qaarkood xi yacni timaha aanay lahayn artificialka ay isticmaalayaan waa min tabaruj aljaahiliya bal waa min aqbaxi dunuub bal nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inay taqyiirun likhalqi illahi tahay lacnadna nagu mutaysto ilaahay naxariistiisa dad uu ka dheereeyo qofkaas sida awgeed uma bannaana in qof muslimad ahi ay waxa ka baaxmushtarto ama intay koofeer furato waxa ay samaysay tira aniga maxaa iga galay dadk dadka samaynaya anigu ma samaynaya laakiin dee wixii samaynayaan u adeegaya a macsiyada in dadka loogu gargaaro ma bannaana sida awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xarimay khamriga ka iibiyo iyo ka soo qaada iyo ka suuqa geliya iyo ka dadka cabsiye siiya aan isagoo cabaynin iyo ka caba a waa tuug iyo tuukalkaal moogta marka tabarujkay ka mid tahay waa in gabadha muslimadda ay waxaas ay ilaahay kaga baqdo oo ay ka dheeraato oo aroosyada iyo xafalaadka muxaramaadka noocaasa laga dheereeyo waxaa iyaguna ka mid a tabarujka un sharkoodu hadda faafay suwarka bahalaa la yidhaaho waxa weeyaan iskaba noqdayba dee biyayaa dhaansan guri walba ka buuxa suwar baa la iska gelayaa waxa weeyaan meelaha la yska sawirayo rag baa haya allahu mustacaan sawirada la gelayo qubxigooda iyo siday sharciga uga fog yihiin ma malayn kartid dadka qaarkoodna waxay bay yidhaaheenba waa iska caadi oo sawiro waa la geli karaa weji meela dadka ku wadaan iyaga la weydiin ilaahay wuxuu yihi waid taquulu liladii ancama allahu calayh wadkur xus id taquulu wakti aad ku lahayd liladii kii ancama allahu calayhi ilaahay uu nimceeyey ee nicmatu lislaam la siiyey ee muslim ilaahay uu ka dhigay wa ancamta calayhi adiguna nebi maxamed aad u nimcaysay aada xoraysay wakti aad ninka noocaasa ku lahayd amsik calayka hayso zawjaka xaaskaaga hayso ha furin wataqi llaaha ilaahay ka baq wa tukfii aad ku aad ku qarinaysay fii nafsika naftaada nebi maxamedow markaad saa isaga ku lahayd naftaada waxaad ku qarinaysay ma llaahu mubdihi wax ilaahay muujin doono wa taksha naasa dadkaad ka baqanaysay oo waxa aad qarinaysa waxaad u qarinaysay yaynay dadku ku maqlin wallaahu ilaahayna axaqu isaga ayaa ka mudnaa an taksha isaga ayaa mudnaa an takshaahu inaad ka baqato inaad dadka ka baqda may ahayn falamaa qadaa buu ilaahay yihi markuu ka gutay zaydun zayd minhaa iyada wataran calaf zaynab iyo zayd markay kala calaf qaadeen ee uu furay ee ciddadeedii dhammaysatay zawajnaakahaa waa kuu guurinay likay laa yakuuna si aanay u noqonin cala almu'miniina mu'miniinta xarajun si aanay mu'miniintu wax xaraja iyo dhib ah iyo dembiyo cidhiidhiyo aanay uga helin fii aswaaji adciyaa'ihim ciddii yacni waxa weeyaan loogu abtiriyey ama loo nisbeeyey xaasaskooda guursigiisa guursiga ay guursanayaan yacni si aanay xarajo uga helin idaa qadow haddii ay ka dhammaystaan minhunna xaasaskaas yacni waxa weeyaan cidda loogu abtiriyey cidda laydinku abtiriyey wataran xaaje hadday ka dhammaystaan wa kaana u ilaahay wuxuu uhi wuxuu ahaa amrullaahi ilaahay amarkiisa iyo xukunkiisa iyo qadaagiisu mafcuulan mid fulaya oo dhacaaya oo aan baaqanayn ayuu leeyahay haadihi alaayaat ilaahay wuxuu kaga warramaya qiso ku saabsan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xaas xaasaskiisii ka mid ah iyo saxaabiga la yidhaha zayd ibnu xaarisa waxaynu soo marnay zayd ibnu xaarisa inuu ka mid ahaa ama ahaa ni yacni in loogu abtin abtirin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiguna aanu dhalin soo ma waxaa la odhan jiray waxaa isa cabdullahi ibnu cumar bow yidhi ugumaanu yeedhi jirin zayd ilaa zayd ibnu moxamed mooyaane oo nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaamuu kanafkiisa iyo waxa weeyaan goshiisa uu ku noolaa oo rasuulku sala allahu calayh wasalam uu ter uu yacni xoreeyey zayd wuxuu ahaan jira addoon khadiija ayaa iibsatay kadibna nebiga siisay sala allahu calayh wasalam markaasuu nebigu xoreeyey calayhi salaatu wasalaam kadibna nebiga ayaa calayhi salatu wasalaam loogu abtiriyey jaahiliyada carbeedna waxay yaqaaneen ciddii cid loogu abtiriyo in la siiyo xukunkii carruurta ninkaasi ay lahayd oo sida aanu qofku ugey aanu u geyin ilmihiisu xaaska uu ka dhinto ama uu furo ayaanu waxa weeyaan ciddii loogu abtiriyana aanay ay u odhan jireen ma geydo oo qofku waxa weya inuu guursadaa ma banaano haddii qof loogu abtiriyaa gabadhii uu furay inuu guursadaa ma banaano dee waa inankiisii oo wuxuu ka dhigan yahay nin xaaskii inankiisa guursaday arrinta noocaasu ilaahay ma yani waxa weeyaan sheegay inaanay sharci ahayn waxaynu ku soo marnay suuradda awalkeeda in aanay bannaanayn in qof loogu abtiriyo cid aan dhalin taa ilaahay waxa u sheegay inaanay bannaanayn dembi tahay muctaqadkii ay aaminsanaayeen quraysh iyo jaahiliyadu oo ahayd in qof haddii qof loogu abtiriyo ilmaha loogu abtiriyaa haddii uu xaas guurs gabadh guursado oo uu furo ama ka dhinto inaanu guursan karin inay sidaa ictiqaadsanaayeen tiibaa iyadana ilaahay ibtaalinaya markaasaa ilaahay jalla wacalaa waxau halkan kaga warramaya zayd ibnu thaabit cafwan zayd ibnu xaarisa inuu zaynab guursaday zaynab bintu jaxash waxaa dhashay nebiga sala allahu calayhi wasalam eddadii umayma bintu cabdimualib baa dhashay ma aragta hadda umayma bintu cabdimualib baa dhashay marka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxa uu u guuriyey zayd markay muddo wada joogeen sanad baa lagu sheegaa zayd ibnu xaarisa dabcan nin addoona la xoreeyuu ahaa gabadhana gabarh qureeshay ahayd dabadeedna aada iyo aad bay maaragtay ugu adkaatay inay ninka la joogto oo isna wuxuu ka sheegtay aflagaado badan nebigu u yimi sala allahu calayh wasalam isagoo ka ashkatoonaya wuxuu nebi maxamedow dee gabadhii waan hayn karle maxaan yeelaa rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi iska haysa xaaskaaga isagoo nebigu ka rajo qabo bal inay heshiiyaan ama ay maaragta isna ku waaninay inuu sabro marka uu nebigu sala allahu calayh wasalam zayd sidaa ku leeyahay ilaahay wuxuu waxyi ugu sheegay xaaladdaa nebigu ogaa inay kala tegi doonaan laakiin dee nebiga afkiisa may ahayn inuu yidhaaho rasuulku sala allahu alayh wasalam war waxaaba lee sheegay inaad kala tegaysana sii da oo dee in si kale shaydaanku qofka wax ugu tuuro ayaaba dhici kari lahayd gabadhuu kaala baxaya iyo waxaaba noocaas rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu samaynayo ishfacu tuujaru yani shafaacu nebigu calayh isalaatu wasalaam iyo erga ayuu samaynaya markii uu arkay inaanu hayn karaynin ayuu sayd gabadhii furay markuu gabadhii furay nebiga sala allahu calayhi wasalam baa markay ciddo baxday guursaday weliba zayd laftiisu u diray oo wuxuu ku yidhi gabadhii iyada ahayd zayd minjaxash waxaad ku tirahaa nebi maxamed baa ku doonaya wuxuu yidhi sayd waan u tegay oo markaan u tegay dee gabadhii ile gabadh nebi doonay bay noqotee gabadhiiba gabadh aan ti aan uga mid aan ahayn oo haybad badani fuushay baan u tegay buuri dabeedna waaba la hadli kari waaya intaa kasii jeestaan ku yidhi naa gabaday nebi maxamed baa ku hadalhayay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qadiyaddaa u qariyay zayd uga qariyey wuxuu ka baqay in dadka qaarkood ay dhahaan waar ninkii nebiga sheegtay wuxuu sameeyey ma maqasheen ilmihiisii gabadhu furay buu gursaday waata nebigu calayhi salaatu wasalaam lagu canaananayo ee la leeyahay waxaad naftaada ku qarinaysa wax rabbi muujinayay dadkaanad ka baqaysa nebi maxamed baa lagu leeyay dadkaad ka baqaysa ya wallaahu xaqa an takshaahu ilaahay bayna ahayd inaad ka baqdo maxaad u malaynaysaa cid kalena haddii nebi maxamed sal alla alay slam saa loola hadlayo caaisha radi allahu tacala canha waxay tidhi walla hadduu nebi maxamed wax qarinaayo aayaddan buu qarin lahaa waxay canaansidaa awgeed laakiin wax sharciga ka mid a oo uu nebigu qariyey baan jirinba wax sharciga ka mid oo nebigu ahlubeytka uu ku khasisayna ma jirto cali bin abi aalib baa waxaa lagu yidhi cali bin abi aalib oo ahlubeytkaad ka mid tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan dadka kale loo sheegin oo diina maydiin sheegay markaasuu yihi may may may nebigu calayhi salatu salam waxaanu dadka u sheegin oo diino annaga nalagu khasiso annaga nagu gaara ma jirin sidaa ogeed raafidadu qabaxahumullah hadalka ay yidhaaheen yani ama muctaqadka ay aaminsan yihiin in ahlubeytka nebigu uu ku khasisay waxyaabo gaara oo diinta ka mid a oon dadka inta kale loo sheegin hadal baatil ah weeye waa zuur waana kadib been weeye fadhfadhida wa taksha annaasa wallahu axaqu an takshaa ilaahay wuxuu uhi dadkaad ka baqaysaa ilaahay baanay ahayd inaad ka baqdo markiiseed waa arrin gabadhaa furay ee nebiga calayhi salaatu wasala ay cidda baxday ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam guursaday ilaahay waxa uu leeyahy sidaa waxaanu u yeelnay si ay mu'miniintu u ogaadaan iyo ahlul islaamku in qofku qofkii uu koriyey ama loogu abtiriyey aanu dhalin aanu la xukun ahayn qofkii uu dhalay oo ay u bannaan tahay qofka uu koriyey aanu dhalin ciddii ay kala tagaan inuu guursan karo likay laa yakuuna cala almuuminiina xarajun fii aswaaji adciyaa'ihim ciddii loogu yeedho aswaajtooda inay guursan karaan si loo caddeeyo oo qaanuunkii jaahiliyadu ay aaminsanayd loo jebiyo idaa qadow minhuna wataran buu ilahay yihi markay iyagu kala dhammaadaan waxaa jirta aathaar sheegaysa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan arkay dabadeedna uu jeclaaday kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u saciyey inuu kala furo waa kalaam qabiix jiddan hadalkaasi waana tacnun fii sharafihi calayhi salaatu wasalaam marka waxaa ilaahay fadligiisa ka mid a aahaartaas inaan waxba ka ansixin inaan waxba ka ansixin walihada xaafid ibnu kathiir wuxuu leeyay wax la sheego waa way ka liidataa wax la sheego way ka liidataa mustashriqiinta islaamka isku daya inay tacniyaan ayaa meelaha ku dul wareega weligeed bana dee dubaabku duksigu qumaamada iyo meel kasta oo ay taallo maaragtay shayga xumi ayuu ku dul wareega wa kaana amrullahi mafcuula zaynab bintu jaxash radia allahu tacaala canha marka laysqabto dee iyadiyo dumar kaleu nebigu wada qabay marka laysqabto ama laysu faano waxay odhan jirtay hadda u kaadiya waxaan idin dheeray baa jira oo waa maxay nebiga calayhi salaatu wasalaam mid waloo idinka idinka mid a ciddii ay ka dhalatu ka doonay soo saa maha haa laakiin anigu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mid weeye horta tolnimaan wadaagnayo awo awowbaanu isugu nimaadnaa dee nebiga edadii baa dhashay moogta ta labaad weeyaane n ilaahay baa aniga toddobada samo korkood iga soo guuriyey ha idinkaa dadkii waxaa laydin weydiistay ciddii weli idiin ahayd ta saddexaad weeyaane safiirkii loo soo dhiibay qadiyaddaas ee nebiga calayhi salaatu wasalaam soo gaarsiiyey jibriil buu ahaa bal warkaa cid haysa sheeka ya maxaynu isugu faanaa inagu heblaayo intaasu daabay leedahay soo ma ka soco ilaahay wuxuu yidhi maa kaana muxamed maa kaana cala nabiy buu ilaha yidhi nebiga guudkiisa may ahaanin min xarajin wax dembiya fii maa farada allahu lahu wixii ilaahay u sharciyeey oo ku faral yeelay ku waajibiyey wax xarajoo ka saarani ma jiro oo ilaahay baa casa wajalla u baneeyey inuu waxa weeyaan zayd ibnu xaarisa gabadh uu furay uu geyi karo oo uu guursan karo ilaahay baa u baneeyey buu ilaahay jalla wacala yidhi marka wax xaraja hoo saarani ma jiraan sunnatallaahi sunnadii ilaahay weeyaan yani sunat allahi tilka taasi sunnat allaahi sunnadii ilaahay weeye fi ladiina khalow min qablu ee ambiyadii ilaahay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka horreeyey jidkoodii iyo waddadoodii weeye wa kaana amrullahi ilaahay arrinkiisu wuxuu ahaa qadaran buu ahaa mid la qadar oo maqduuran la jaangooyey oo inuu sidaa u dhaco loogu talagalay oo ilaahay saa u sharciyeeyey ay ahayd buu leeyahy ilaahay jala wacala ayb ilahay wuxu uhi aladiina yuballiquuna risaalaati illahi alladiina sunnadii kuwii weeye sunnadii iyo dariiqadii ambiyadii ka horeeyey nebiga sala allahu calayh wasalam weeyaan arrintani inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dumar badan uu guursan karo alladiina ambiyadaasoo yuballiquuna gaadhsiinaya risaalaati illahi ilaahay risaalaadkiisa dadka gaadhsiinaya diintiisa wayakhshawnahu ilaahay ka baqaayey oo walaa yakshawna axadan ila ila allah aan cid aan ilaahay ahayn ka baqaynin ah sidaa ay ambiyadii kaa horreeyey diinta dadka u gaadhsiiyeen ay xaqa ugu dhawaaqeen ee ay u caddeeyeen ee aanay ilaahay mooye cid kale uga baqanayn ayaa waajibkaagu yahay nebi maxamedow inaad ilaahay mooye cid kale uga baqan ma aragta hadda ah dumarka iyo guursigooda iyo waxa weeyaan dariiqadaas nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo waddada hadda u hayaana maaha miduu kelidii ku yahay ambiyadii isaga ka horreysayba yacni waxa weeyaan saas ay dumar badan u guursadeen oo ambiyada qaarkood duman aad u fara badan baa la sheegay inay guursadeen ilaahay marka waxa uu tilmaamayaa tanna inaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam dariiqani miduu keli ku yahay aanu ahayn waxaa kaloo aayadda dambe ay tilmaamaysaa in qofka muslimkaa yacni waxa weye ay waajib ku tahay inuu xaqa dadka gaarsiiyo ilaahayna uu ka baqoonu dadka ka baqin ha inuu ilaahay ka baqo aanu dadka ka baqin sidaas weeye waana sidaysa rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa iyo salafkii ummaddani ay ahaayeen laakiin macnaheedu ma aha inaan xaqa usluub fiican loo marin xaqa adigoo usluub fiican u maraayo sheeg usluubkiisii u maraayo iyo dariiqadii loo sheegayo u sheeg cilmigiisii iyo waxa weeyaan aqoontiisiina hayana u sheeg laakiin dadka ha ka biqinoo ha uga tegin dad baa wax ku yeeli dad baa kaa hadli waxa weeyaan ha uga tegin ilah wuxu uhi wakafaa billahi ilaahay baa kugu filan xasiban cid la yani waxa weeyaan la tala saarto ama cid cidka cid dadka xisaabisa oo waxa weeyaan kala abaal marisana ilaahay jala wacala isagaa ugu filan oo cid walba kaaga filan nacam Mhm. ilahi wuxuu i ma kaana muxamedun muxamed nebi maxamed mu ahayn sala allahu calayhi wasalam abaa axadin mi- mid aabihii muu ahayn oo min rijaalikum raggiinna qaangaarka ah ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam raggiinnan qaangaadhay ee waxa weeyaan nool rasuulku sala allahu alayh wasalam mid ka mid a aabba uma aha taa macnaheed waa maxay nebiga calayhi salaatu wasalaam awlaaddiisii ragga ahay dhammaantood maxay dhinteen iyagoo yar yar sidaageed baa ilahi wuxuu leeyahy maa kaana muxamedun aba axadin min rijaalikum rajul waxaa la idhaha qof markuu qaangaadho sidaa awgeed raggiinna nool ama zayd ha aado ama keyrkii ha aado nebigu calayhi salaatu wasalaam midkiina aabbo umaha midkiina muu dhalin oo rasuulka sala allahu calayh wasalam sidaynu naqaano caruurtiisa ibraahim oo ay u dhashay maariya alqibdiya waxa uu dhintay isagoo naaska jaqa qaasim iyo tayib iyo taahir oo ay khadiija dhashayna waxay dhinteen iyagoo yaryar afartaa nin ee nebigu calayhi salaatu wasalaam ama awlaaddaas ragga nebigu calayhi salaatu wasalaam dhalay waxay dhinteen dhammaantood iyagoo yaryar rasuulka sala allahu calayh wasalam khadiija waxay u dhashay afar hablood zaynab ruqi ruqaya umu kalthuum wa faatima is- noloshiisa intii uu noolaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex baa dhintay waa zaynab iyo ruqaya iyo umu kalthuum faatimana nebiga calayhi salaatu wasalaam lix bilood ayay ka dambeysay radia allahu tacaala canha sidaa awgeed raggii waktigaa noolaa ee aayaddu ay soo degaysay wax kami mid ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam aabba umu ahayn waxaa kaloo aayadda lagu fasiray maa kaana muxamedun muxamed mu ahayn aba axadin min rijaalikum raggiinan nebiga calayhi salaatu wasalaam loogu abtirinaayo mid ka mida nebigu mid idinkeedi ka mida nebigu ma dhalin ee dhammaantiin dad kale idin dhalay ah marka labada tafsiirba aayadda waa la saaray labada tafsiirbana waa laba tafsiir oo saxa weeye ilahi wuxu uhi walaakin hase ahaatee rasuulallahi rasuulkii ilaahi weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa kuu ilaahay soo diray ee risaalada iyo nebinimada loo soo dhiibay wa khaatama annabiyiin khaatam haddaad bilfatxi akhrido waa siduu caasim akhriye qiraa'adeenu siday tahay wa khaatama annabiyiin nebiyada quruxdoodii weeyaan bay noqonaysaa khaatamka maxaa la idhahaa fargalka nebiyada calayhi salaatu wasalaam nebigu qurux u ahaa waxay akhriyeen quraada inta kale wa khaatim wa khaatima annabiyiin nebiyada kii lagu khatimay weeye shuf labada qiraa'ad si u kale macno duwan yihiin waana isu imanayaan akhiiran rasuulku sala allahu calayhi wasalam labadaba waa ahaa oo ambiyadii isaga ayaa lagu khatimay oo nebi ka dambeeya nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo sharci loo soo dhiibaayo oo sharcigiisii nasakhaaya ma jiro oo shareeco cusub loo waxyoonayo ma aragta hadda oo sheekhow sawta la yidhi nabi ciise soo degaaya oo dajaal diga dilaya maxaa aada u leedahay nebi nebi maxamed ka dambeeya ma jiro meenu nebi ciise nebi ahay ah ishkaalkaa ma maqasheen ish jawaabu ha nabiyullaahi ciisa ma nebiga dabadiba lasoo dirbiso horti hadi waaxida waa tallaabada nebi ciisa marka uu soo dego muxuu wax ku xukumaya abisharci am bisharci maxamed bisharci maxamed sala allahu alayh wasalam idan culimada qaarkood waxayba yidhaaheen bal waxaad sheegtaa cid ummadda nebiga ka mid ah oo saxaabada ka fadli badan ha aa nebi ciise biictibaar inuu reer bani israa'iil ka mid yahay hadaa ictibaar wamaca dalika nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ayuu waxa weeyaan iyo sharcigiisi ayuu soo gaadhay si awgeed baaba ahlulcilmiga qaarkood kutubu saxaaba ugu tarjimeeye nabiy llahi ciisa calayhi salaatu wasalaam ma aragta hadda ayib mid suufiyaan maalin waxaan ku odhi masaladaasaan soo qaad qaadnay deedna wuxu uhi sheekhow laba kala daaya nimankiina wahaabiyadah nebi maxamed nebiyadu ugu dambeeyaa iyo ciisa ka dambeeya labada kala daaya isma gelayaan isma gelayaan oo de haddaad tirahaan nebi ciise nebi weeyaan dee nebi maxamed nebi ka dambe haddaad tidhaahaan nebi maxamed cidi kama dambaysana ciisana wuu imanayaa dee nebinimadii baa laga xayuubiyey dhaha oo nebi maaha isagu labada miduu soo gala ya ma darabuuhu laka ilaa jadalan waa waa dood soo maha base waxaan ku uhi nusuustay ku taalaay oo nebigaa sheegay sala allahu alayh wasalam oo saxiix muslim bay ku sugan tahay oo si haadiyan ula hadlay war kutubta carabta qortay iga dhaaf buu uri kutubta carabta qorqortay iga dhaaf buri kuwaas kutuba ma haystee almuhim jahligiisa ku tusinaysa rasuulku sala allahu alayh wasalam nusuus badan baa ku soo aroortay oo tilmaamaysa in nebi ka dambeeya aanu jirin waxaa ka mid a nebigu wuxu uhi aniga iyo ambiyadii iga horreeya waxaanu isaga dhigannahay sida bukhaari iyo muslim ku sugan mathali wa mathalu ambiyaa'i qabli min xadiisi jaabir ka mathali rajulin banaa daaran faaxsana bina'aha ilaa mawdica labinatin fakana annaasu yamuruuna fayaquuluuna maa axsana hada lowlaa mawdicu hadihi allabina qaala wa ana mawdicu tilka allabina wa ana khaatamu nnabiyiin wa ana khaatimu nnabiyiin nebigu sala allahu alay wasalam wuxu uhi aniga iyo ambiyadii iga horreeya waxaanu isaga dhigannahay sidii nin daar dhisay guri buu dhiso si fiican buu qurxiyey deedna wuxuu ka tegay hal leban meel uu galo xabad lebani meel ay gashu ka tegay dadkii gurigii quruxdiisii bay la dhaceeno hareerahay kolba ka maraano waa u daawasho tagaan waxa wallahi gurigan waa ficnaan laha haddii xabaddaa lebankaa la dhamaystiri lahaa nebigu wuxu uhi xabaddii lebankii waa aniga gurigi u dhamaystirmay soo maa waxba ka dambeeya xabad kaloo lebana la faqaya miya wa ana labinatu buri nebigu sala allahu alayh wasalam wa ana mawdicu tilka labina laminadhaa maqan baan ahay nebiyada kii lagu khatimayna baan ahay adilada sidaa ku soo aroortayna aad bay u fara badan tahay waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi wa inahu sayakuunu fii ummati kadaabuuna halaahuuna kulluhum yazcamu annahu nebi wa ana khaatimu khaatamu nnabiyiin aw khaatimu nnabiyiin laa nabiya bacdi nebigu wuxuu sal sl dabadee waxaa iman doona soddon mid walba atbaacu yeelan doona soddon beenaalo oo mid walba nebinimo sheegan doono anna nebigiiga dambeeyaa ma jiro nebinimona anaa laygu khatimay rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi fudiltu cala alambiyaai bisittin lix baa ambiyada la dheeray uctiitu jawaamica alkelim hadal urursan oo macno ballaaran baa laysiiyey wa nusirtu birucbi masiirata shahrin bil meel loo socday cadowgeed markaa cadowgay markaan u jiro bay taladu ka dhabaqdaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam rucbi iyo argagax lagu rida wa uxillat liya alghanayn gaalo wixii aan ka dhacsaday aan dagaal kaga dhacsadana waa lay xalaaleeyey ambiyadii ka horreeyena xalaalo may ahayn wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran meel kastoo arlada ka midaan soo gaadhana waa meel salaad iigu baxayso masjid iyo aanan kuna daahiro qaadan karo wa ursiltu ila alkhalqi kaafa dadkao dhan baa lay diray lakiin nebiyadii iga horreeyay nin walba reertulki baa loo diray soo qur-aanka kuma taalo wa ilaa caadin esh wahaa kada wa khutima biya annabiyuun nebiyadiina anaa laygu khatimin nabi sala allahu alayh wasalam mar kale nebigu wuxu uhi wa ana alcaaqibu ka aanay cidi ka dambayn baan ahay alladii alladii laysa bacdahu nabiyun sidaa ogeed baa xaafid ibnu kathiir wuxuu yidhi fa hadihi alaaya wuxuu yidhi xaafid ibnu kathiir fa hadihi alaaya nasun fi annahu laa nabiya bacdahu وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بطريق الأولى والأحرى رسول كذب يعني مش كل ده النبي كذب بيني ومرك الأولي وقد أخبر تعالى في كتابه ورسوله في سنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام فهو كذاب أفاك ستة كوغ هذا عيد كسار ريتا شكتا إنه بين على أفرك لا يهي دجال ضال مضل بين علينا يهي لونسان وحلمين ولو تخرق وشعوذا وحضانا بها كانوا ضدك هاتسو deedna wuxu uhi fakulluhaa maxaalun wa dalaalun cinda ulil albaab marka aayaddu macnaha ay sheegaysa waa saas ishkaal su-aal haddaan idin weydiiye waxay tahay waa maxay munaasabada ka dhaxaysa aayadda inuu ilaahay yihi maa kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum walakin rasuul allahi wakhaatama nabiyin nin idinka raggiina mid kamida aabba uma aha iyo waa rasuulkii ilaahay maxaa meel isugu keenay maxaa meel isugu keenay maxaa munaasabada labadaa ka dhaxaysa ay tahay waxay culimmadu idhaaheen ahlu tafsiirka qaarkood ay sheegeen waxaa dhici jirta ambiyadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka horreysay in ragga ay dhalaan ilaahay jala wacala ambiye uu ka dhigi jiray marka nebigu sal allahu alay wasalam wuxaa lagu leeyay waxaa tidhahaa mid idinka idinka mida horta aabbo uma ihi cid nebinimo dabaday sheeganaysa waaysa aabbahay baa nebinimadii ka dhaxlayna meesha mama jirtaba ku dhadhaata munaasabadu waa caynkaas wa kaana allahu ilahay wuxua bikulli shayin shay kasta oo uu sharciyeynayo ilaahay jala wacala iyo wax kasta oo dhacaya caliiman alla u cilmi badan bu ahaa ilahay ayuu yahay ilahi jala wacala ahaana doonaa ilahay wuxuu yidhi ilahay wuxu ui ya ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaa kuwii iimaanka laga helay ow ya ayuha aladiina aamanuu faa'iidaynu ka sheegnay yaa ii sheegaya kuwii ilaahay rumeeyo miyaa la odhanaya mise kuwii rasuulka rumeeyo mise kuwii qur-aanka rumeeyo mise kuwii iimaanka laga helay ow labada keebaa toosan limaada xadfu lmacmuul yufiid lcumuum yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alla kuwii iimaanka laga helayo udkurullaha ilaahay xusa dikran xusxus oo kasiiran fara badan wasabbixuuhu ilaahay xumaan ka nasaha bukratan aroortii iyo wa asiilan galabtiiba huwa ilaahay alladii allaha laydin leeyahay xusa hadhiya habeen ee dikrigiisa laydin farayo huwa aladii kii way yusallii calaykum idiin naxariisanayay wa malaa'ikatuhu malaa'igtiisuna way idiinku salliyaysaa oo way idiin ducaynaysaa liyukhrijakum liyukhrijakum siu ilaahay waxa uu idinku idinku naxariisanaya malaa'igtiisuna idinku ducaynaysa liyukhrijakum lian yukhrijakum inuu idinka saaro min adulumaati dulumaadka inuu ilaahay idinka saaro awgeed ila annuuri iftiinka iyo hanuunkana uu idiin saaro adulumaad maxaa looga jeedaa waxaa la yidhi hanuunkaa looga jeeda waxaa la yidhi iimaankaa looga jeeda waxaa la yihi siraadka mustaqiimkaa looga jeeda may iska hor imanayaan may cafwan liyukhrijakum min adulumaat adulumaat shirkigaa looga jeedaa waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi gaalnimadaa looga jeedaa waxaa kaloo la yidhi waxaa looga jeedaa macaasida ila nuurina waxaa loo jeedaa iimaanka iyo daacada iyo waxa weeyaan xaqa dariiqa toosan inayn tuso wa kaana allahu ilaahi wuxuu yahayna ahaana doonaa raxiiman alla u naxariis badan bilmu'miniina mu'miniinta u naxariis badan su-aal baynu weydiiyey wa kaana bilmuuminiina raxiiman miyaa laga qaadan ilahuna gaalada u naxariisanay macnaheedu macaynkaasa waay aanu soo noqdo ilaahay wuxuu yihi taxiyatuhum salaantoodu kuwe damiirka taxiyatuhum yaa loo celinaya muminiinta wa kaana bilmu'miniina raxiima taxiyatuhum salaantoodu yowma yalqawnahu maalinta ilaahay la kulmayaana is hortaagayaan ee yowma alqiyaamaha ama taxiyatuhum yo- yowma yalqawnahu maalinta ilaahay la kulmayaan ay- markay jannada galaan ah ama taxiyatuhum muslimiinta ta- yani salaantoodu yowma yalqawnahu yowma yalqaa bacduhum bacdanna waa la yidhi maalintay barhkoodba badh la kulmayaan laakiin tafsiirkaas aayadda daahirkeedu wuu diinaya salaamun nabadgelyo weeyaanoo waa salaan waa acadda lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey ajran ajar oo kariiman sharaf badan ayuu ilaahay u diyaariyey muuminiinta aayaadkan ilaahay waxa uu ku farayaa dadyaga muuminiinta inay ilaahay aada u xusaan oo ilaahay carabkooda ka xusaan ay quluubtooda ka xusaan oo ay ka xusaan ah, jawaarixda ay ku xusaan oo daacaadkiisa samaynta ay samaynayaan ay ku xusaan oo ilaahay jalla wacala ay ku xusaan inay ka tagaan maxay wixii macsiyaa ilaahay dartiina ay uga tagaan oo ka dheeraadaan marka ilaahay xuskiisa inay badiyaan marka ay fadhiyaan iyo markay taagan yihiin iyo markay hurdaan iyo markay socdaan iyo markay hadlayaan inay intaba ilaahay jalla wacala xusaan waxaanad ogaataa dikriga ilaahay fadaa'il fara badan buu leeyahy rasuulka sala allahu alayh wasalam nin baa yimi wuxuu ku uhi yaa rasuul allah ina sharaa'ic alislaami qad kahurat calaya nebi maxamedow khisaalkii islaamka iyo taacaadkii iyo cibaadaadkii waa igu bateen nin wada samayn karana ma ihi ah waa ku dhega barjoobay marka waxaad samaysaa bal waxaad ii sheegtaa buri igu sha- shay aan ku dhego oo ii ururinaya rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi laa yazaalu lisaanuka ratiban min dikri illah carabkaagu ilaahay dikrigiisa inuu ka qoyanaado yaanu ka suulin nicma shay waxaynu shalay soo marnay axaadiis aada u qiimo badan oo dikriga ilaahay jalla wacala iyo xuska la xusaayo fadaa'ilka ay leedahay ku saabsan culimmaduna kutub bay ka alifeen waxaanay culimmadu tilmaameen min ajwadi ma maa sunifa fi hada albaab kutubta arrintaa laga as- sanifay waxaa ugu fiican kitaabu ladkaar lilimaam annawowi sida bacd ahli lcilmi ay tilmaameen iyo kitaabka la dhaha alkalimu ayib ee uu leeyahay sheekh islam ibn taymiya xaqiiqatan waa laba kitaabo cadiima adkaar aad iyo aad u badan baa ku sugan adkaartana qofka muslimka ahi waxa uu ka faa'iidaa inay tahay inuu ilaahay ku ilaaliyo waa xisnun xasiin dhufays adag oo masaa'ibta iyo shadaatiinta iyo waxa weeyaan saxarada iyo kahanada laga galo wey marka qofka muslimka waa inuu dikriga ilaahay ku dadaalo aad iyo aad ugu dadaalo Een, adilo ku saabsan fadaaisha dikrigana waxaynu tilmaanay ah, shalay dikriga ilaahay waxaa ka mid ah qur-aanka akhrintiisa waxaa ka mid ah ku cibaadaysigiisa waxaa ka mid ah salaadaha habeenkii lagu tukanayay tahajudka ayaa ka mid ah wasabbixuu bukratan wa asiilan culimo wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay gelin hore iyo gelin dambeba ilaahay xusa macnaheedu waxa weeye cibaadana ku waabarisa cibaadana ku dhimo bukratan wa asiilan culimadu wuxuu leeyahay salaada subax iyo salaada casar baa loo jeeda ku galabayso oo ku waaberiso ah marka waa sidaa ogeed baa nebigu wuxuu yihi ninka salaada subax jamac ku tukada fa huwa fii dimmati illaahi ilaahay buu magan u yahay falaa yatlubanakum allahu bidimmatihi ilaahay yaanu magan i- u- magantiisa idin qabsan soo saa ma nebigu alayhi salatu salam wuxuu leeyahay ninkaas ilaahay uu magan u yahay bal nin ilaahay magan u ah ninka faraha isku saaray muxuu maxaad maxuu muu malaynaya inay ku dhici doono subxaan allah dadka qaarkood oo islaam baan u nusraynana leh waxa ay dileen oo fitanka hadda socda lagu laayay dad salaad subax ka soo baxay baa la dilay war maxaa u disheen sheekhow islaamka islaamkaa laga qabanaya oo islaamka laga qabanaya waa kee salaad subax buu ka soo baxay e. salaad subax buu ka soo baxay ilaahay buu magan u ahaa qofkani jamac buu kusoo tukaday xaggaad ka gelaysaa markaad ilaahay magantii disho meesha ku qarinaysa xaggay tahay waxaa noocaasihi waxa weeye waa kharaabiid kharaabiid waxyi ibliis ayay dadka qaarkood ku shaqaynayaan ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay jalla wacala waa alla idin naxariis badan waa idin naxariisanaya sharciga uu sharciyeynayo idinku naxariisanaya waxa uu idin jideynayo ilaahay idinku naxariisanaya ilaahay naafihiina waa idinka naxariis badan yahay rabbi naxariistiisa ha aqbala allah mustacaan malaa'igtiisuna waa idin ducaynaysa cidday malaa'igtu u ducaynaysana waxaa ka mid ah ugu awleysan taalib ilcilmi qofka muslimka cilmi raadinaya ama gabarh ha noqoto ha ahaado ama nin ha ahaado wa ina almalaa'ikata latadacu ajnixatiha liطaalibi اlcilmi ridan lima yatlub wa inahu layastakfiru lahu kulu shay xataa esh xata alxitaanu fi lma nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi malaa'igtu waxay garbaheeda u gogashaa qofka taalibilcilmiga ah ee cilmi raadinaya kitaabkii iyo sunnadii ilaahay naga dhigo garbeheeda u gogashaa iyadoo ka raalliya wuxuu doonaya way ilaalisaa waxaana nebigu yidhi waxaa u duceeya oo ilaahay u barya samaawaadka iyo dhulalka waxa saaran xataa alxiitaanu fi lbixaar xataa kalluunka badda gunteeda ku jira ayaa ilaahay u baryaaya limaada ridan limaa yadlub wuxuu doonaya ay ku faraxsan yihin somalia waxay tiri lakala dheere laakiin se-eesh orod maaha dadna fadligaasay helayaan oo ilaahay waafajinaya in dhagaxa iyo dhirta iyo dhulka iyo xayawaanka iyo samada cidda saaran iyo malaa'igtiisu u ducayso dadna intuba way habaarayaan dadna intuba way habaarayaan nebigu wuxu uhi dadka dhintaa waa laba nooc waa mustaraaxun wa mustaraaxun minhu waa mid adduunye hamigeeda iyo qamigeeda iyo dhibkeeda ka raaxaysta oo maalintaa ilaahay naxariistiisa u gudba iyo mustaraaxun minhu mid laga raaxaysto dhirta iyo dhagaxa iyo dhulka iyo dadka iyo dharku xidhna ay ka raaxaystaan inkaar qabe bagu dhinta xaqiiqatan waa inkaas dadku waa labadaas waxaad isweydiisaa labada kooxoodkaata ilahay wuxu uhi liyukhrijakum min adulumaati ila nuur ilaahay waxaasoo sharciya iyo diina iyo naxariisa wuxuu idinku sharciyeeyey inuu gaalnimo idinka soo qabto xumaan oo dhan idinka ilaaliyo wanaag oo dhan iyo hanuun iyo xaqnaydun idinku hanuun iyo jidka toosan yaanay walaalku dagin kuwa muslimiinta sheeganaya iyo kuwa gaalada ah ee iskaashaday ee har iyo habeen ku baaqaya gabadhu way dulman tahay gabadha muslimadda ay caynkan weeye gabadhu waa in laxa weyaan la xoreeyaa maxaa laga xoreynaya mataqana waxa laga xoreynaya shareecada rabbi kusiyaa lagaa xoreynaya cifadaada iyo dhowrsoonidaa lagaa xoreynaya xayaaga iyo xishoodka rabbi kugu daahay baa lagaa xoreynaya waxaa la rabaa in lagaa dhigo silcad laga baac mushtaro oo idinkaa arkaayade saabuun ku sawiraa meel kale ku sawiraa wax meel walba gabar qaaban baa ku sawira markaasay leeyiin waa xorriyad oo adeer maxaa xorriyadda waa hadhay tahay waxaad badaayicdaada ku tarwiijiso aad ku suuq geliso aad ka dhigtay sharaftaad u reebtay maxay tahy walihaada gabadh gaalada ka midi waxay tidhi wallaahi dumarka muslimaadkaana dhaama limaada annaga shaqo kalena lama haysto waxna waana lagu xayeysiiyaa cirdigayga sharaftaydina waa lagu ciyaaray laakiin dumarkaasi waa amiiraatun fii buyuutihina madax guryaha joogta wayaan buu yidhi yurub waxay ka qaylinaysaa mataqaanaa yurub waxay ka ooyeysaa maanta dadka yurub jooga kala badh haddaanay kaba badnayn abnaa-u zina weeyaan dee dad markii horeba dariiq sharciga aan ku imanin dee ummadday maamul u qabtaana xagga kale u rogayaan halku mar halku halku dee soo mar unbu marinaya ilaahay wuxuu yidhi taxiyatum yowma yalqawnahu salaam maalintaas markay ilaahay muslim jannada galaan ee ilaahay raxmaddiisii gaadhaan waxay isku salaamayaan waa salaan qaarkoodba qaarka kale ay ku leeyihin salaamun calaykum qaarkoodba qaarka kale ayay ku leeyihin salaamun calaykum marka xaqiiqatan waa salaanta islaamka sharciga waa taa jannadana la isku salaamayo ah iska iska warrama iyo ma barideen iyo goodby iyo haadihi maa tanfac wax khayra leeda ma jirto wax khayra leeda ma jirto waxaa laga waxaa qofka muslimka carabkiisa ha bara salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu balaag ilaahay naxariistiisa iyo wanaagiisa dhammaantii guudkaada ahaado maxaa ka fiican kadib waxaa doonto ku hadal afkaad doontana kula hadal qofkaas laakiin assalaamu qabla alkalaam waacadda lahum ajran kabiiran buu ilahay yihi dadkaa ilaahay xusay ilahay wuxuu diyaariyey ajar weyn ilahay wuxuu yidhi yaa ayuha nebiyu nebiyow innaa arsalnaaka annaga ayaa ku dirnay shaahidan xaala aad markhaati tahay oo maxaad ka markhaati kacaysaa calaa waxdaaniyati illaahi ilaahay kelinimadiisa iyo in kelimatu tawxiidkaa lagu baaqo iyo in cidda kelimatu tawxiid ka tagta ay ahlunaar tahay cidda raacdaana ahluljanno ay tahay iyo in kelimatu tawxiid islaamka dhammaantii ku taagan yahi taasaad ka markhaati tahay shaahidan waxaa kaloo lagu fasiray ummaddaadaad markhaati ku tahay fakayfa ida ji'naa min kuli ummatin bishahiid waesh waji'naa bika calaa haaulaai shahiida dabadeedna waa lagu keenayaa adigoo ummadaada markhaati ku ah nebigu wuxuu ihi markuu yowmu xajat alwadaac ina allaha saa'ilukum canii famaada taquuluun maxay saxaabadu yidhaheen nashhadu annaka bal nasaxta waballa waxaanu qiraynaa inaad diintiina soo gaarsiisay amaanadiina gudatay rasuulku deedna saddex jeer buu ihi allahuma fashhad allaahuma fashhad allahuma fashhad ilahu markhaati ka ahow inaa arsalnaaka waxaanu ku dirnay shaahidan xaalaa tahay wa mubashiran xaalaa tahay mid ku bushaaraynaya khayr dhammaantii iyo janno ciddii wanaaggaa raacda ee hanuunta wa nadiiran xaalaa tahay mid ka digaaya xumaan dhammaanteed iyo naar waayo xumaan dhammaanteed dadka naar bay geysa wa daaciyan baanu ku dirnay xaalaa tahay mid baaqaya ilallaahi ilaahay xaggiisa dadka naftaada uguma yeedhaysid ma rabtid dadka inaad ka dhigato kooxaad adigu maamulato ee ujeeddada aad leedahay waxa weeye ilaahay dartii baad dadkan ugu baaqaysaa ilaahay xaggiisaad ugu baaqaysaa waa in qofka daaciga dacwadiisu ay noqotaa inuu dadka ugu baaqo ilaahay xaggiisa oo aanu hamigiisu noqonin inuu dad badan helo adcuu ila allaahi qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiira ila allaahi ilahay xaggiisaan ku baaqaya ikhlaas wa daaciyan ila allahi biidnihi ilaahay ogolaanshihiisa dar ayaad waxa weeyaan adigoo ku dheehan baa daaci ilahay xaggiisa ku baaqid wa siraajan baa tahay nuur oo muniiran iftiimaya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam nuur buu la yimi isna nuur buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilahay ummadda uu soo diray xadiiska sheegaya nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa laga abuuray nuur oo nebiga sal alla alay slm nuurka ilahay baa laga abuuray waa xadiis mawduuca xadiiska mawduuca waa maxay ma huwa almawduuc ayb wa bashir ilmuuminiina buu ilahay ihi muuminiinta u bushaaree bianna lahum waxaad ugu bushaaraysaa inay leeyihiin min allahi ilaahay xaggiisa dadkii ilaahay raacay ee waxa weeyaan xaqaya yani waxa weeyaan aad yani rumeeyey ee ku raacay ee xaqii qaatay waxaad ugu bushaaraysaa biana lahum min allahi fadlan kabiiran ilahay xaggiisa inay ka le in biana lahum inay u sugnaatay min allahi ilaahay xaggiisa uga sugnaatay fadlan dheeraad oo kabiiran weyn oo ilaahay adduunyo oo uu salaamad yeelo ah oo la bidac laga badbaadiye ah oo fitan laga dhowro ah oo xaqa lagu sugo ah oo loo nusreeyo oo loo gargaaro ah iyo aakhiro oo naar laga badbaadiyo ciqaabka ilaahayna ay ay ka badbaadaan wax ka fiican may jiraan biana lahum min allahi fadlan kabiira ilahi wuxu uhi walaa tutic ilkaafiriina gaalo dheg hawdhige waalmunaafiqiina iyo kuwa gaalnimo qarsanaya wadac adaahum dhibkooda iskaga tag hala ficiltamin hala dagaalamin hadday ku dhibaan shuuf nebigan waa markii labaad ee nebiga la faray inaanu gaalo adeecin wa tawakal cala allahi ilaahay tala saaro aayadda inteeda maxay sheegaysaa in nebigu xataa hadday dhibaan aanu dhibkii ka jawaabin laakiin aayaddan culimadu waxay dhahan intani waa mansuukho oo waxaa lagu nasakhay aayaadka sheegaya in nabigu calayhi salaatu wasalaam gaaladu hadday is xaqa is hortaagaan in lala jihaado ma aragtaad waxay ahayd tani maxay xaaladda ay ku saabsan tahay tani waxa weeyaan waa xaalad alistidcaaf culimada qaarkoodna waxay idhaheen lama nasakhine haddii aan xaalad awood aanay muslimiintu haynin bay tan ku dhaqmayaan hadday awood hayaana aayaadka jihaadka ku dhaqmayaan taxqiiquna waa caynka wa tawakal cala allaahi ilaahay tala saaro tawakulku waa maxay in gacmo la laabtoo meel la fadhiista sooma ha soo saa maaha tawaakul baa la dhaha kaas isdhigasho tawakul lama yidhaaho tawakulku waxa weeyaan waa inaad asbaabtii qaadato adoo ayo ku kalsoon ilaahay jala wacala wakafaa billaahi wakiilan buu ilahay yihi wakafaa billaahi wakafa allaahu ilaahay baa kugu filaaday wakiilan cid la tala saarto oo uu tale loo dhiibto oo xaggooda loo eerto oo loo carro ilahay baa kugu filan ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helayo idaa nakaxtumu lmuuminaati haddaad dumarkii muuminaadkaa guursataan oo aad meher ku xidhaan mu'minaad baa la yidhi mu'minaad loogama jeedo qofka muslimkaa maxaa u bannaana ragga ah inuu dumarka muslimaadkana gursado way u bannaan tahay gabadha ahlu kitaabkuna way u bannaan tahay soo maa aayaddan gabadha ahlu kitaabka ma soo gelayso may way soo gelaysaa xukunka way ku jirtaa oo haddaa mu'minaad maxaa loo sheegay loogama jeedo in lagu khasiso xukunka e maadaama mu'minaadku khaalibka ay yihiin oo kuwa badan ay yihiin bay kharajat makhraj alqaalib makhraj alqaalib bay soo baxday maaha in la leeyahy kitaabiyad haddaad gursataan xukunkani ma soconayo waadix yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helayo idaa nakaxtumu lmuuminaati haddaad dumarka muuminaadkaa gursataan ama kuwa kitaabiyaadaba huma tallaqtumuuna deedna aa furtaan min qabli an tamasuhunna intaanaydun taabanin oo wax galmaahi aanay dhicin shuuf laba shardi wey gabadhaas meher baa kuugu xidhan wa fii nafsi lwaqti waxaad furtay ama la furay iyada oo iyadiiyo ninkeedii aanay is arag oo wax jimaac iyo galma ay dhicin shuf ilaahay lafdigu cabiray min qabli an tamasuhunna buu ilahay yihi aanaydun taabanin culimadu waxay dhaheen adabta qur-aanka waxyaabaha qofku uu ka khajilo qur-aanku qaabku u tilmaamayo ayay ku tusinaysaa maa ashyaada qaarkeed afka lagu dharaajiyo sida dadka qaarkood sameeyaan bal ilaahay baa kinaayo isticmaalay maxaad iga kuu diidaad kinaayada isticmaasho ilaahay wuxuu yihi hadday labadaa shardi oofismaan famaa lakum idinmay sugnaanin calayhina dumarkaa kuma liidin min ciddatin wax ciddo ah oo tactaduunaha ay ciddo tirsanaysaan dumarkaas ay ciddo tirsanayaan dumarkaa wax ciddo tirsiya laguma laha waayo dee iyadii ninkeedii ismabay arag be maxay ciddo tirsataa marka maxaa laga soo reebayaa aayaadka qur-aankee sheegaya gabadha mutallaqada ahay inay ciddo tirsanayso oo imise ciddo tirsanaysaa ah halaasati quru soo ma aayaadka sheegaya in gabadha mutala dumarka mutallaqaadka ahi ay ciddo tirsanayaan aayaadkaas waxaa laga soo reebayaa gabadhii mutallaqada ahayd ee la furay iyada oo aan la taaban haadi waaxida waxaa kaloo laga soo reebayaa gabadha mutallaqaday hadday tahay gabadh uur leh iyadana ciddadeedu xaggee ku dhammaanaysaa inay umusho wa ulaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna buu ilahay marka labada kooxoodba way ka baxeen caam la khasisay baa la yidhaahaa usuulkaynu ku arki doonaa ilahay wuxu uhi hadday saasi dhacdo famaticuuhunna u raaxeeya oo dumarkaa waxaa qalbigooda ugu ku ugu qalbi qaboojinaysaan siiya wa sarixuuhunna fura saraaxan furitaan oo jamiilan wanaagsan aan aflagaado iyo xumaan lahayn ha aayaddan laba suuro ayaa soo gelaya in gabadhaas la furay iyada oo aan ninkeedii aanay is arag in meher loo magacaabay iyo inaan meher loo magacaabay haddii meher loo magacaabay maxay yeelanaysaa meherkaa imise ku yeelanaysaa fa nisfu maa faradtum soo saa maa haddaan meher loo magacaabinna mutcada ilaahay uu sheegay ayay yeelanaysaa oo la siinayaa waxaanay mutcadaas qadarkeedu ku xidhan tahay ninka furay ee ay kala tegeen wixii kolba uu qadarka uu awo yacni maaliyada ama awooda uu leeyahay wasarixuuna saraaxan jamiilan sidaas wey sidaas wey waxay culimadu aayaddan ka daliishadeen masalo laba masalo labada masalo waxaa ka mid a waxay culimadu isku khilaafeen lafdu nakaxa ma caqdiga iyo meherkaa looga jeeda mise waxaa looga jeedaa wadciga iyo galmada aayaddani waxay ku caddahay in nakaxa caqdi looga jeedo soo ma aayad badan oo qur-aan ka midna saas ku sariix bay ku tahay aayaddan saas waxaa kaloo aayaddan markaa masaladaa saasaa loogu daliishaday in nikaax bimacna alcaqdi looga jeedo waxaa kaloo aayaddan laga daliishaday culimadu ka daliishadeen raximahumullah in hadduu qof yidhaahdo heblaaye haddaan guursado ma qabayaa way iga furanta muxuu markeedu noqonayaa gabadh aanu shaqaba ku lahayn ayuu wuxuu yidhi heblaayadaa haddaan guursaday dhacdaba fa hiya taaliqun way iga furan tahay culimada qayb baa yidhi gabadhaasi hadduu guursado saas waa sidaa uu sheego way ka furan tahay laakiin warkaa waxba kama jiraan muxuu furaa mama melgine waxay wuxuu yihi cabdullaahi ibnu cabbaas aayaddan intuu daliishaday buri waxba kama jiraan warkaas laysat bishay hadalka noocaasi waxba maaha wax ka soo qaad ma laha limaada de adeer waxaa waxaa la furaa qof mulkigaaga iyo gacantaada ku jira qof xor ah oo aan wax alaala wax kuugu xidhani jirin waan furayaa dee waa kalaam laqwiya daliilkeedu muxuu yahy ilahay wuxuu ihi idaa nakaxtumu lmu'minaati markaa mehersataan uma tallaqtumuuna furtaan labada keeba horreeya caqdiga horeeya marka meeluu caqdi jiru talaaq ka dhacaaye meelaan caqdi jirin talaaq kama dhaca u yihi cbdullahi bn cabbaas wa sawaabu huwa hada sawaabkuna saas weye sawaabkuna sidaas weye waa laqwun min alkalaam hadalka noocaasi laqwun min alkalaam fuqahadu waa dhib badan yihin wax walba waa sheegayaan waayo aayaddaasna macnaha ay sheegaysaa iyaduna sidaas weeye waana xukun sharciya oo ilaahay jala wacalaa uu waxa weeyaan waajibiyey halkaasaynu ku joojinayna wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk nacam cajalada cajaladaha videoga ah ahlulcilmiga qayb baa baneeyey yidhi haddii sharci lagu faafinaayo waa bannaan tahay dee laakiin qubanaha salaasada laga dhigaa wax walba waa la duubay wax walba waa la duubay ya allahu mustacaan kolley waa dhaantaa ta ta xafladaha iyo lagu duubo iyo aroosyada taa way dhaantaa halkan su-aal baa ku taalla odhanaysa ma suurtagal tahay in la yidhaaho ciise waa saxaabi waa saxaabi nool culimada qaarkood saan idiin sheegay waxay ku dareen ama ugu turjumayeen kutubu saxaaba ciise inuu nool yahayna waa min caqiidati ahli sunna su-aashan waxay sheegaysaa ma qof casriga nooli ma gaadhi karaa darajada dadka saalixiinta muqarabiinta ee ilaahay u dhow ma gaadhi karaa qof casriga nooli ama gabar ha noqoto ama nin ha noqoto jawaabtoo koobani waxay tahay horta qof nebi noqonaya ma jira kow dheh saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qof ajarkooda iyo fadligooda gaadhayaana ma jiro laakiin inuu qofku cibaadaysto oo uu ilaahay ka baqo oo uu rabbi jalla wacalaa ka dhowrsado darajadii muqarabiinta ee waxa weeyaan acmaashoodii hadduu la yimaado cidna xakar kuma aha taasi cid uma xidhna ee waxay ku xidhan tahay nin iyo kartidii ama wixii khusuusiyaada ilaahay dadu gaar u siiyey sida fadliga suxbada iyo sidiiqnimada iyo nebinimada taas ciddii ilaahay siiyey bay ku gaartay nebiguna wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam in dad aan nebi maxamed aragi ay dadka qaarkood tamanihi doonaan manaasisha jannaday gaadhayaan rasuulku sala allahu alayh wasalam manaasil sare oo jannada ku taalluu sheegay markaasaa nebi maxamed yaa iskale markaasuu yihi kuwo dabaday imanayo aanin arag baa iskale aragtaa marka waxay ku xidhan tahay qofka iyo cibaadadiisa ikhwaanii waxaynu joognaa saman fitan ikhwaanii wallaahi qofku wuxuu ku dhowaanayaa wakhtiyada qaarkood inuu wakhtiyada qaarkood waa beriisto ama galabaysto isagoo islaamnimadiisa ka shakisan waxaa dhacaya awgeed ee fitan ay nagu wareegaya waa in sunnada lagu dhego waa in uu qofku naftiisa u baqo oo aanu intuu bilig isla yidhaayo soran adigu ahlu sunnaa tahay maxaa weri maxbay kaa qaaysaa baasho in badan ahlu sunnaa bay la tagto marka waa in lagu dadaalo ta noocaas oo ilaahay laga baqo waa in qofku naftiisa uu u baqo fitan uga baqo meel walba dalaq aanu odhanin qofku marka taa ha lagu dadaalo cibaadada ha lagu dadaalo salaatuleyl ha lagu dadaalo qur-aanka akhristiisa ha lagu dadaalo sunnada barashada ha lagu dadaalo wakti ha lagu bixiyo waxaanad ogaataa intaad ilaahay ka baqdo ee aad sunnadiisa ku dadaasho ee aad naftaada ilaahay jalla wacalaa dartii ula xisaabtanto baad ilaahay u dhowaanaysaa ku talagal wallahu aclam